bilownaa ilaa toddobaatan maleeshiya oo kooxda daacish ah iyo ugu yaraan toddobiyo labaatan ka mid a ciidamada puntland ayaa ku dhintay in ka badan afartan kalena way ku dhaawacmeen weeraro ismiidaamin ah oo kooxda daacish ay toddobaadkan ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala gobolka bari iyo dagaal xigay weerarada ismiidaaminta ah ee lagu qaaday ciidamada puntland iyo dagaalka foolka foolka ah ee ka dambeeyey ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii ay puntland ku dhawaaqday bilowga howlgalkeeda hillaac bishii disembar ee sanadkii tegey horaantii bishan ciidamada maraykanka ayaa duqeyn ka geystay buuraha calmiskaad weerarkaas oo uu amray madaxweynaha maraykanka donald trump dowladda maraykanka iyo saraakiisha puntland ayaa sheegay in duqayntaasi lagu dilay bartilmaameedkii ugu weynaa howlgalkaasi oo ahaa axmed melananiin war qoraal ah oo galinkii dambe ee talaadadii lasoo dhaafay uu shaaciyey taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa lagu sheegay in axmed melananiin oo la sheegay inuu u dhashay dalka cumaan uu ahaa shaqaaleeya iyo maalgeliya howlgallada dibadda ee daacish tan iyo markii uu bilowday howlgalka puntland ee ka dhanka ah kooxda daacish puntland waxay sheegatay inay ku dishay maleeshiya ka badan laba boqol waxaa kaloo dagaalka puntland uu ku soo beegmayaa iyadoo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jiro dowladda federaalk ee muqdisho iyo maamulka garowe haddaba suurtagal ma tahay in si deg deg ah looga adkaado maleeshiyada daacish ee buuraleyda puntland haddii aysan puntland iyo dowladda federaalka u midoobin taageero caalami ahna aan la helin su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya kuna sugan gobolka virginia ee duleedka washington
waxaad moodaa hadda sida wax u socdaan dagaalka sidaad kaso ka warqabto bishii labaad buu hadda xoog u socdaa marka waxaad moodaa inay meeshii laislahaa hadda waa la dhaafinayaa aan aanay weli aanay ka gudbin oo hadda kale waxaan islahayn waa laga faraxalanaya laakiin nimankii weli waa sii dhaqdhaqaaqayaan taakulayn bay helayaan sida la sheegayo oo maaragtay buuro iyo meelo waxay ku jiraan baa laleeyahay adag laakiin waxaan u malaynayaa hadda in wixii ka dambeeya inay israacin tahay iyo maaragtay in in si fiican loogu sii qalab qaato oo wixii lagu dari karo lagu daro dhinaca taakulada iyo weliba gurmudka in soomaalida iyo dadweynaha kale oo dhami ay fahmaan nimanku inay sida la moodayo ay ka adag yihiin wa waa gartay mas leedahay khilaafka puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya u dhexeeya laftirkiisu saameyn buu ku leeyahay weerarada noocana ee la rabo in argagixisada looga adkaado aada iyo aada run ahaantii markay noqoto daacish keliya maahee shabaab iyo argagixisadu ama koonfur ha joogto ama waqooyi ha joogto waxna waxa weeye waa siyaasada iyo khilaaf dee siyaasadeed oo dad isku haya maaragtay xukun iyo siyaasad salkeeda tahay iyo cadowgan dee kusoo duulay oo inta toddoba sideed dhowr iyo toban dal bay qaarkood isaga yimaadeen baa laleeyahay daacishtu hadda masalan shabaabkana waad og tahay intii la taageerayey oo meel kastaa laga taageeray oo waa waa alqaacida iyo baa gadaal ka fadhida marka waxaa la rabay in mas-uuliyiinta ama ha joogaan muqdisho ama ha joogaan garowe inayba horta siyaasadda dib u dhigtaan oo yidhaahdaan bal nimayow cadow baa dalkan haysta dhibaataa nagu furan aynu arrintan horta aynu meel saro marka kadib waxaan isu qabna inagu aan ka tashane marka aad baa aad aada iyo aad bay sal ugu leedahay maaragtay khilaafka siyaasadeed haddii meel looga soo wada jeesto mar horaa labadaba laga soo jeensan lahaa saan is leeyahay isis waad aragtaa buurahaasay ku jiraan dhulka marka ay ku jiraan buuraha ah haddaanu ciidamada puntland helin gurmad caalami ah iyo mid dowladda federaalka uga yimaada oo dagaalkaa la gala suuragal ma tahay kula tahay in si deg dega looga adkaan karo nimankaa buuraha ku jira arrinta muhiimkaah waa degdega degdeg loogama adkaan karo laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan is leenahay sababtoo ah gurufkan oo kale weligood laguma qaadin dadka hadda aada bay ugu midaysan yihiin in laga saaro haddii dowladda soomaalida iyo dadka kaleoo taakuleeya kasoo qayb qaabtaana kaba sii fiican kaba sii fiican run ahaantii oo waxaad moodaa hadda in puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay haddiise ay dowladda federaalka ah iyo wax allaaliya wixii taakuleyn loo heli karo iyo soomaalida oo dhan ay ka qayb qaadato runtii wakti dhow baa lagu soo afjari karaa dadkuna sida la sheegahayo aada uma tiro badna laakiin waa niman hubaysan oo dalal badan isaga isaga yimid dhul adagna ku jira buurahan lagu leeyahay almiskaad iyo ilaa iyo calmadow iyo wixii ka shisheeye waxa weeye baabuur ma geli karto jirad male logistica dagaalna waa logistico iyo sahay iyo iyo sii wadid joogto ah marka waxaasoo dhan baad waxaad moodaa inay u baahan yihiin in loo waajibo hab dowladeed dowladda federaalka iyo tan puntlandna waa inay iska kaashadaan weeye haddaan saas loogu samay la samayna deg deg aad bay u adkaanaysaa in degdeg deg deg looga takhaluso degdegaana muhima maaha dagaalku inuu dheeraado waa in nimankaanoo kale wakti wakti dhow laga soo jeestaa haddii kale caalamkay isaga soo gurmanayaan waa kasii darayaan dadka ka faallooda arrimaha dagaalada waxay leeyihiin puntland waxaa ku teedsan xeeb dheer oo dhul badan oo ballaaran oo maaragtay cidla ah oo aan cid waardiyeysaa jirin oo suuragal ay tahay inay argagixisada gurmud iyo hub intaba ka helaan taa laftirkeedu soo halis kale oo ku wajahan gobolka iyo dagaalkan lagula jira argagixisada soomaha aad iyo aad xeebtaas dheer oo aada arkaysid oo ka imaanaysa ilaa iyo gacanka cadmeed ilaa iyo badweynta hindiya duunyaha iyo kuwa ka kalluumaysanaya iyo kuwa argagixisada ah iyo kuwa caalamka ka yimid oo dhahaya waa waardiyeynaya wax kala saari kara male farihi bay ka bateen waa boqol nuuc mid mid khayraadkeeda dhacaya mid argagixisinimo u yimid mid raba inuu dalka dego oo oo bililaqaysto wax kastay isugu jiraan iyo kuwo yidhi waa waardiyeynaynaa oo iyagu waxay ka qaataan xitaa aan la aqoon marka runaantii waxay u baahan tahay in hab dawli ah loo wajaho oo ay inta madaxda hadda hogaaminaysa dowladda federaalka ah iyo tan puntland ay yidhaahdaan bal arrintan khilaafkeena siyaasadeed meel noo dhiga in aynu meel uga soo wada jeensano oo ta koonfurtana toos loo aado tanna si toosa loo aado oo labadaba iyadoo gacmaha lays haysto hadhow hadday dirirayaan oo siyaasadda isku khilaafayaan oo kursiga u tartamayaan oo waxyaabahaas inay meel dhigtaan bay aniga aada iila habboon adduunkuna saasuu u shaqeeya dalalka caalamka ah sidaad ka warqabto markii ay colaadi jirto dadku siyaasaddiisa waa xabaashaa meel buu dhigtaa marka horta siyaasadda noo xabaar markaa kadib aynu aynu aynu nimankaan meel uga soo wada jeensano kadibna siyaasadda usoo laabta hadda hartaan khilaafka meeshiina kasii wata haddaad jeceshihiin laakiin run ahaantii waxaa weeye muhiimaddu in markaan meel looga soo wada jeenso kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya kuna sugan gobolka virginia ee duleedka washington wuxuu u warramayey wariyaha v o eda maxamed colaad xasan dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo